Xoolo shir duwan ee laga gado waa suuqyada magaalada Kismaayo waliba lagu dareemayo qiimo korora gaaseedkii durba lagu dareemayo magaalada maadaama ay ku mid yihiin ilo dhaqaale ee dalka hoosleeya qiimo kororkan oo kooyo xoolaha iyo waliba uusan ganacsatada iyo ka sababeeyana isbedelka cimilada iyo roobabka yaraanta ee ku jirta dalka sidoo sheegan ahana ku mid ee ganacsatada suuqa xoolo ee Kismaayo horta xoolaha marba heer bay soo mareen xilliga hadda aan joogno ugu qaalisan yihiin waxa keenay inay u qaaliyoobaanna waxa weeye xoolihii oo yaraaday deegaankan oo hadda roob ka da-ay dadku ay guureen baa horta keentay inay xoolihii yaraadaan waddamadaas hadda kale ee naga korreeya degmooyinkaas sida xagar afmadow salagle waraha dhoobley xoolihii ka imaan jira waxay aadeen kenya diif sida xamar oo kale neefkii weyn oo buuran waxaa loo qaadaa xamar neefkii ariga hoosena waxaa loo qaadaa kenya saasaa horta suuq hoosu dhaca xoolaha keentay waxaa keenay roobab baa da-ay oo meelaha kore dhulkan waa xaaluf buu noqday dhulkaa kore geed kale baa dadku u kacay siiba hadda aniga waxaan deganaa xeebtaas waana ka guuray oo hadda waxaan u guuray leheley iyo xaggan aan u guuray qiimaha suuqa aaduu u sare kacay arigoo kale markaan dhahno geeloo kala geeloo kala geela baryaan aadaa loo waayey waxaa yeelay geela waa fogaada roobka iyo dadkiioo guuray geela waxaashi waxay maraysaa labaatan iyo labo labaatan iyo sideed labaatan iyo shan oorta waa weyn may labaatan iyo sideed boqol oo dolar sagaal boqol oo dolar marka waxaa yeelaya geelioo guuray iyo xoolihii baryahan aad bay qaali u yihiin suuqa geela markaa xaal taas aan ka hadla sida geela geela saas waa qiimihiisa aad u qaali u yahay waxaa yeelaya geela markuu guuro waa fogaanaa markaa safarkii dheeraanaya marka sidaas awgeed ayuu geela qaali u noqona ariga dalooda inta badan ma la keeno suuqa laakiin ariga naftarkiisa waa qaali qiimaha ariga organta waa weyn oo baqayda waa saddex malyan riyaha waa laba malyan shan boqol laba malyan iyo laba boqol saas waa qiimahooda arigana aad buu qaali u yahay baryahan gudoomiyaha saylada xoolaha degmada kismaayo cabdulaahi axmed baari ayaa warbaahinta aan ku warbiya isbedelka saylada xoolaha degmada kismaayo iyo marxalado markaaseetiyo hamarayan xoolayo isbedelana markii roobka si muglu u da-ana oo xilliga aaranka la gaarana si fiicanay u imaanaan oo xilli wax soo safarsadaan waay sida jiilaalka oo kale waqtiga jiilaalka oo kale imaashihiis ugu yaraadaa waxaa keenaya dadku waxaa waaye iisheeg maxaa la jiray daw bay saaryihiin aroor bay galayaan meelo fogfog ciidankooda oo dhan iisheeg maxaa la jira aanan qaybsamaynin duruufahaasaa kalifa marka iibkiisa hadba waxay ku xiran tahay imaashiyaha dadka iisheeg maxaa la jiray waxaa kaloo iyadana iisheeg maxaa la jiray iyadana kalifaaya dadka dhonaska wax iibsada laftikooda oo ganacsatada ah qayb bay ka tahay isheg maxaa la jiray inuu ganacsiga ballaarnaado iyo inuu yaraado tusaale oo kale suuqa geela hadda oo kale dadka ganacsiga ah ee wax ka gato dadkan waan leey oo iskaashata la yidhahdo dadkaas magaalada oo keliya sablay gareeyaan yacni kama keenaan meel kale ay wax geeyaan ma jirto neef geel oo takada ka dhoofa ma jiro oo meel kale taga neef ari oo takada ka dhoofa ma jiro oo meel kale taga marka laga reebo lood loodan baa dhoofta hadda marka magaalada keliya ayay isheg maxaa la jiray wax ugu iibsadaan magaalada markay wax u iibsadaan magaaladii yani in wax tiro kooban ayay yani isheg maxaa la jira qaadan kartaa tiradaas kooban unbaa hadda magaalada galayso laakiin waxoogaa waagi hore intaa waa ka ballaarnaa jiray gobollada dalka oo kale yani wax loo gey jiray oo kale sida muqdisho oo kale is aadi jiray laakiin hadda beddelkeeda kismaayo hadda keli kama iibsadaan degmooyinka kale dalka ayaa inta la tagaa laga iibsadaa saas